kulamo lagu soo dhoweynayey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tardo ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sawiro hordhac ah oo laga soo qaaday deegaanka tardo ayaa waxaa kasoo muuqanayey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee deegaankaasi la wareegay iyo sidoo kale dadka deegaanka tardo oo kulamo yeelanaya sawirada oo ay baahisay muasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa lagu arkayaa dadka deegaanka tardo iyo ciidamada mujaahidiinta oo isku dhex jira ganacsigii magaalada oo dib u furmay iyo sidoo kale khudbad ay saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta u jeedinayaan dadka deegaanka wax weliba waxay u muuqdaan si wanaagsan haddaba waxaa gobolka hiiraan ku sugan nabadoon goolis oo ka mid ah waxgaradka wilaayadii islaamiga ee hiiraan waxaan ugu horeyn wax ka weydiinay xaaladda deegaanadii mujaahidiinta ay dib ula wareegeen
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah deegaanka dagaalada ka dhacaan kasoo bilaabo ceelhareeri ilaa moqokori ilaa tardo moroeri umare kooxle dhulkaasoo dhan ragga mujaahidiinta way tagan si nabadgelya ayaana hadda loo wada cabayaa dadkana ceelasha way cabayaan way ku soo arooraan waana la nabad qaba xasilooni aad aad ka muuqata dadkana waxaa hadda taa cadayn u ah marka waxaa arkaya musawiro ay soo gudbisa alka taa'ib dadka iyo mujaahidiinta oo wada hadlayo fagaaraha lagula hadlayo ee isdhex joogaan iswaraysanayaan fadhiyaal iyo kulamo ay yeelanayaan sidaas ayaa jirta marka dadka kulamo kulamana way jiraan deegaanka tardo waa goobtii ugu dambaysay hadda mujaahidiintu tageen dagaal la-aanna kula wareegeen aad bay u xasilan tahay dadka markii horeba meeladay dheer maysan jirin markii raggu tagayeena dad sugayo macnaha dadka aan ka ka bixin magaalada kusoo xaadirhay ayaaba joogoo loogu tegey si foolka foolaana la isku arkay dabadeedna ceelkii ceelashu way u soo arooreen reermiyig oo dhan maanteen haddaan kaaga warramo maanta ugu dambayntii ahayd aad baa loo buuxay sideedii horey u camirnayd ganacsigu waa furan yahay maqaayadu waa furan yihiin maqaayadaha shaha la iska lacabayaa mujaahidiinta iyo dadka halka loogu yimid aad baa loo wada buuxaa magaaladuna waa camiran tahay xasiloonina way jirtaa dacwo iyo macnaha dad waxusheegisna way jiraan horta sidaas ayay magaal xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ay xasiloon tahay hadda laysuna joogaa haddii aan ka gudbo taa dadkii shahaadala dirirka ahaa oo aad u xumaa oo qabqablayaasha iyo dadkii bakeriga gashteen shidaalka ah shidaalka ku shubteen maanta ilaahay fadligiis way ka dhex baxeen bulshada wayna ka tageen meelo allah aqooni iyo etoobiya khaara ku uruuray kuwaas maanta ilaahay baa dulleeyey maanta qaar odayaashii qaarkood oo degmada u dhashay oo gaalada ay shidaal ku shubatay jiko islaameed ayay maantay jiifaanay marti ku yihiin dadkii wanaagsanaana hadli karin ee dhafoorka xabadda looga hayay na waxaan leeyahay way ka nabad galeen shayaadiintiina waa ka dhex baxeen haddana danahooday raacdeen waa ilaahay fadligiis haddii aan kaaga soo tago baaqa maxaa u jeedi lahayd baaqan u jeedinayo o kaga faa'iidaysanayo waa kii hadda ka hore aan u jeediyey marka ugu horraysa waxaan leeyahay allaha raxmaanka ha loo tooba keeno ha loo noqdo rabrabbil caalamiinka ha loo noqdo ha laga haro nimankaas qawlaysatada ah gaaladu bitiriga gashatay oo hadlayo makarofanka gaala ah halagaha laga haraan leehay waad aragteen ilaa hadda ayay waxay leeyihiin warbaaqi yaro ma haray oon shidanno oon dhiigooda gadanno wax yaroo baaqiya dadka ma ka hareen intii yareeda baadi goob ugu jiraan laakiin dadka ilaahay fadligiis way fahmeen muslimiintu way fahmeen dadka walaahi way fahmeen dhibaatadii markaas qabaan waxaan leeyahay marka dadka ka hara dadka yaroo kale daba ordayane ha laga soo reebo ayaan idileeyahay intaasa idinku baaqaya
kaasi wuxuu ahaa nabadoon goolis oo ka mid a waxgaradka wilaayadii islaamiga ee hiiraan oo ku sugan gobolkaasi oo aan ka wareysanay xaalado aada u wanaagsan oo laga soo sheegayo deegaanadii dib ay ula wareegeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaan bariga hiiraan